cudurka kaduudshow ama kaduudiye waa magac ay soomaalidu ula baxday xanuunkan oo xanuunkan oo markii ugu horreysay si saf mareena uga dilaacay soomaaliya sanadkii laba kun iyo shantii waxaa lagu yidhahdaa luqadda caafimaadka jikungunya waa erey sawaaxiliya macnihiisu waa qalooc socod qofka si qalqaloocan u socdaa macnaha qofka xanuunkan qaba si toos ah iskuma toosin karo markuu soconayo waa inuu isqalqaloociyaa xanuunka dartiisa marka waa xanuun ugu yaqaano wadamada sawaaxiliga ku hadla ee jasiiradaha ku teegsan badweynta hindiya markii ugu horreysana waxaa laga helay fiftiskii wadamadaas oo xanuunka la yidhaahdo kaduudyaha waaya doctor calis maxaa cudurkan keena kaduudyaha marka koroniyaha waxaa keena jermiska viruska ayaa keena jermiskaasoo mataqaanaa isheeg waxaa keena jermiska viruska siduu ku faafaa haddii jermiska aa sheegtay uu yahay kaduudiyuhu wuxuu ku faafaa kaneecada ayaa qof qabay cunaysa markay cunto inta duushay qof kale ku dhace ayadaa wada marka marka ayadaa faaf kaneecadaasaa faafisa kaduudiyaha hadda soomaaliya meelo badan oo ka mid a ayuu dhibaato ba-an ku hayaa magaalada muqdisho beledweyne iyo meelo kale sidee looga hortegi karaa ama lagu daawey karaa ka hortegiisa marka u horeysa waxa waaye horta kaneecada guryaha lagu nool yahay waa in daaqadaha loo furaa oo mataqaana hawadu soo gasho ko labo waa in laga dheeradaa meelaha kaneecadu ku badan tahay saddex meelaha biyaha fadhiistaan oo kaneecada ku badan tahay waxa waaye in la buufiyo hay-adaha qaabilsan caafimaadka maxaa daryeela oy u fidi karaan dadkaasi waxay u fidin karaan wacyigelin ballaaran oo ay sameeyaan sida xanuunkan lagu kala qaado labo inay siiyaan sinyeeri oo mataqaana kaneecada laga isticmaalo saasay ayay samayn karaan marka doctor calas xanuunka uu kaduudayahaasi qofka uu keeni karo maxaa nooga sheegi karaysaa ilaa intee beri uu sahayn karaa xanuunku waxa u dhexeeyaa afar ilaa toddoba beri calaamadaha lagu garto xanuunku waxa waaye waa qandho zaa'ida qofka oy kala goysyadu xanuunaan ama bararaan madax xanuun badan ayuu leeyahay marka dadka waxaa lagu waaniyaa maadaama oo qandho fara badan jirto inay biyo fara badan cabaan sidaysa ufuuq bixin oo sade ugu dhicin dehydration doctor calis qofka markuu aada u soo rito xanuunkan kaduudyaha maxaa daawaa uu qaadan karaa daawo oo loogu talagalay viruskan jukunguya fever ma jiro oo special u ah laakiin waxaa la daaweeyaa calaamadaheeda symptomska ay leedahay waxaa ku muhiimsan qofku xanuun baabiye qaato iyo wax qandhada jebinayo inuu qaato badanaa waxaa lagu daaweeyaa oo lagu diagnosin lagu sameeyaa waxa waaye waa calaamadaha waa clinical calaamadahan waa kuu sheegay waxaa ku dhahay qofku badanaana xanuunkan male dhiigbax sida xanuunka la yidhahdo rift valley ama xanuunka la yidhaahdo mataqaana dengo fever oo ka duwan kan kuwaas waxay leeyihiin dhiigbax qofku waa dhiigbaxayaa laakiin kan male